horraanta bishan sebtembar degmooyin ka tirsan gobolka bokool waxaa ka dhacay dibadbaxyo shacabka ay ku dalbanayeen in ciidamada ethoobiya aan laga saarin dalka soomaaliya oo ay qayb kasii ahaadaan kuwa nabad ilaalinta u jooga dalka soomaaliya banaanbaxyadaasi waxaa taageeray xildhibaano baarlamaanka federaalk soomaaliya ka tirsan oo deegaan doorashadooda ay tahay koonfur galbeed hadallada xildhibaanada iyo qaar ka mid ah shacabka degmooyinka gobolka bokool waxaa ka dhashay khilaaf xoogan iyo kala aragti duwanaansho siyaasadeed ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed soomaaliya madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed laftagareen oo dhowaan baydhabo soo gaaray ayaa isna sheegay inuu soo dhoweynayo aragtida shacabka gobolka bokool iyo xildhibaanada ka hadlay ee taageeray isagoona xildhibaanadaasi ku tilmaamay inay yihiin haliyey oo lana mid yihiin dhallinyaradii s y l ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xamse cabdi bare ayaa soo gaaray magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay isagoona ujeedka socdaalkiisa ay ahayd sidii xal loogu heli lahaa khilaafka soo cusboonaaday ee u dhexeeya dowladda federaalk iyo maamulka koonfur galbeed madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa isna muqdisho kula kulmay xubnaha mucaaradka koonfur galbeed oo ay ka wada hadleen khilaafka siyaasadeed ee maalmihii ugu dambeeyey cirka isku sii shareerayay barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha waxaan ku falanqeyn doonaa xiisadda siyaasadeed ee soo cusboonaatay sida lagu xallin karo iyo waxyaabaha ay salka ku hayso waxaa marti igu ah oo igala qaybgalaya xildhibaan ibraahim isaaq yarow oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee federaalk soomaaliya xildhibaan idris cabdi dhakhtar oo isaguna ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad iyo rofeor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda soomaaliya kana mid ah barayaasha wax ka dhiga qaar ka mid ah jaamacadaha dalka su-aasha ugu horreysa oo aan dhammaantooda hordhiga waxay ahayd siday u arkaan xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa maamulka koonfur galbeed iyo dowladda federaalk waxaa hadalka ku hormaray xildhibaan ibraahim isaaq yarow bismillahi raxmaan raxiim xiisad meeshan ka jirto oo muxuu ahaa nuxur leh oo macno leh loo qaateen ah ma jirto waxaa jira xaalad la abuuray oo muxuu ahaa lagu waqti dheeraysanayo cabdicasiis ayaa muxuu ahaa ka faa'iidaysanaya u malaynaya inuu ku faa'iidayo khilaafka iyo muxuu ahaa abaabulka ay wadaan dal shisheeye oo dirisna la'ah oo doonaya muxuu ahaa in dhul soomaaliyeed uu sharci darro ku qaato ma aha xiisad jirta oo muxuu aha dowladda federaalka iyo koonfur galbeed u dhexaysa ma aha waa dan khaas ah oo dal shisheeye ka dambeeyo lagu fushinayo shaksi xildoon ah waa mahadsantahay ibraahim saakirow markan aan siiyo xildhibaan idris
goboladan south west maxaa laleeyahay dhibaato xooglah ka jirto dhibaatadaas waxay ku timid waa la yaqaanaa waxa waaye duulaan badan lagu soo sameeyey dadkii ayagaa isdifaacay danahooda iyo maxaa laleeyahay amnigooda ayagaa ilaabsanaya marka arrimahan hadda soo cosboonaaday dadka reer bakool iyo waajid iyo south west guud ahaan arrinta mowqifka ay ka gaareen waa arrin loo baahnaa waay ciidamadan hadda kahor waxaa meesha geeyey markuu madaxweyne ahaa xasan sheekh maxamuud ayagoo ay joogaan ciidamo burundeys ah iyo ciidamo ugandheys ah ciidankan etoobiyaanka ayagaa keenay haddana ciidanka etoobiyaanka amniga magaalooyinkay haayaan runtii dadweynaha ayagana dhib iskuma qabaan marka hadda haddii la dhaho ciidamada etoobiya la saaraa waa ogyihiin dadkan cashar hadda ka hor dhacay oo runtii dhibaatadaas xilligii cabdulaahi yuusuf waxa waaye waddaday ku dhammaadeen dadkii waxay u dhammaadeen baahi iyo on dhibaatadii ayagoo og oo haddana lalah ciidamada etoobiya ha ka baxaan wax bedelayan aysan markaas u dhoweyn ama aysan joogin meeshii ayaa dowladda ay ku dhawaaqday marka dadka in ay hadlaan waxaa ku qasbay waa runtii dhibaatooyin ay hadda ka hor casharo ay arkeen ayay runtii maxaa lalahay ay jawaab ka bixinayeen xildhibaan idris waa kusoo laabanaynaa markanna waxaan siinayaa rofeor cabdishakuur kale aragti duwanaanshaha siyaasadda waa arrin muhiim ah waayo mar haddii siyaasad la joogo ama dadka waa xoro ra'yiga qofba meel buu ka arkaa qof walibana tiisi waxaa la leeyahay waa waa aragtidiisa marka aragtiyadu keliya waxaa la rabaa inay ku salaysnaadaan mar haddii heer weyn oo ku saabsan national iyo laga hadlayo dal iyo laga hadlayo ee waxay u baahan tahay qofka weyn hadduu hadlo ama aragti sheegayo waa inuu daliil iyo sharci oo wixiisa ay ku dhisnaadaan laakiin hadday caatifad noqoto oo qof waliba sidaan anigu rabo waayo ay noqoto caatifad taas waxay keenaysaa ee, mushkilad xoog leh oo aanan marna laga waaqsan karin marka waa jirtay ee, aada loogu aragti doonaa maalmahan arrimaha ku saabsanaa ee ee Ethiopia iyo arrimaha ku saabsanaa baddaas cas ee Ethiopia ee heshiiska kula gashay Somaliland kadib waxaa yimid in haddana ay masaaridu meesha soo gasho iyo dowladda xiriirka ay ee heshiisyada ay lasoo samaysay dalal ee ka duwan ee ee kuwii hore sida masaarid oo kale ee oo ay dadka u arkaan ee in ay ee, meesha halisi ay ka ka jirto oo ku saabsan yacni ee, dhibaatada ka taagneed muddada aada ku dheer taariikhda marka la eego waxyaabaha ku saabsan webiga nailka oo etoobiyana weligeed uun dagaal u joogtay ee, soomaaliya iyo etoobiyana ay weligood etoobiya sideeda waxaa la yidhahdaa waa uun dalkaas ee, dagaal u jooga muddo dheer taariikhda historigiis marka laga hadlaayo aad buu yani ee, conflictgiis u weyn yahay geeskan africa hadda conflict kaas ka weyn ma jiro oo kan u dhexeeya ee, soomaaliya iyo etoobiya iyo kan u dhexeeya masaarida iyo iyo etoobiya oo ku saabsan masa- masaalix un baa la isku haystaa marka keliya waxay u baahan tahay aragtidu inay ay- ay- ay- ay salka u leedahay shuruucda dalka aada u mahadsantahay professor cabdishakuur xildhibaan isaaq yarow shacabka gobolka bakool xilligan ma ahayd inay ka hadlaan joogitaanka ciidamada ethoobiya oo ah arrinta khilaafka xilligan soo cusboonaatay sababtay shacabka bokool waa dad muxuu ahaa ee soomaaliyeed oo xaq u leh muxuu ahaa damiirkooda iyo ra'yigooda inay cabiraan arrintaas oo hadda abaabulka ahayd waa abaabul muxuu ahaa dad kale sameeyeen oo muxuu ahaa dul- dadka eh, deriska ay sameeyeen ama xaalada samaysay horaan u sheegnay waxaana fuliyey oo loo maray oo cabdicasiis ayaa loo maray wuuna caddaystay markuu haddaba ay dhaba yimid maamul goboleed dowladda federaalku ka mid yahay dalkan dal soomaaliyeed waaye jamhuuriyadda federaalka soomaaliya waaye federaala waa leeyahay laakiin dowladda soomaaliyeed waa dowladda soomaaliyeed oo federaal ah oo muxuu ahaa sharci ku dhisan oo siyaadadeeda leh madax bannaanideeda iyo xorriyaddeeda leh dalkeeda u madax bannaan dowlad federaal oo la aqoonsan yahay oo muxuu ahaa een, een, ilaalinaysa ka mas-uula ilaalinta madax bannaanideeda iyo dhulkeeda iyo baddeeda iyo berigeeda inay ilaaliso ka mas-uula calankeeda een, muxuu ahaa ka mas-uula ayaa joogta maamulka maamul goboleedka dowladdu ka mid yahay hoosna imaanaya wixii loo tilmaamo iyo sharciga faritaanidiisu ku shaqaynaya ee ma aha inuu ajnabi iyo cadow kale iyo dal ajnabi u shaqeeyo ha dhowaada ama ha dheeraade waa tahay waad mahadsantahay xildhibaan isaaq yarow xildhibaan idriis sideed u aragtaa hadalka shacabka gobolka bakool absolutely right inay hadlaan waayo barkii haddii la dhahay adiga aawadan waxba u haynin ciidankaas ciidanka bedeli lahaana aysan joogin etoobiyan ha ka baxda ay dhahaan- aa dhahdeed waxaa meeshii waxaa ka imaanaya waa aragti waa qaxa ka imaanaya Eh, runtii eh, hadalkaas aniga dadka deegaanka ah markay dhibaatooyinkooda arkeen waa inay ka banaan baxaan waayo banaan baxna ceeb maaha qofka afkaartiisa waa freedom of speech waayo xuru u leeyahay sharciga soomaaliya oo kumeelgaarka ay samaysatay ha ku yaala marka in qofka xoriyadiisii iyo wuxuu asaga rabo uu ka hadlo waayo marka inaad u tagtid waayo haddaadan adiga a- aadan u haynin maxaa lalahay wax difaaci lahaa jididkii ay ka xiran yihiin dhibaatooyin badan ay raashin diyaarad lagu qaadaa loo geeyaa diyaaraddana khaaligay ku tahay xudur markay tagaysa waxaa waa ku dhawaad laba boqol oo kale kaa baxayso Eh, eh, haddana wax raashin ummaddii markaan wax taakuleen rasmina kama haystaan amnina kama haystaan marka inay danahooda ka hadlaan aniga boqolkiiba boqol waa raacsana haye professor cabdishakuur dadka haddii ee, duruuf ay hayso aragtidooda ama ay ra'yigooda ayagu xor uma aha gobolka bokool gobol dhibaato ay ka jirtay wey muddo dheer marar baa go-doomi jiray gobolka dadkooda ay- inay gaajo u dhammaadaan waxaana yeelayay ee, ee, dadka nabadiidka ahee ku hareeraysan oo go-doominayay dhibaato fara badan baa bokool ka taagna muddo dheer waa la ogyahay meel wax loogu geeyo waa la la'aa ee dowladahan ee marka ee ciidamada usoo diray dalka ee heshiiska african unionka iyo igaad iyo qaramada midoobeyba halkan ku jooga ayaa ay ka mid ahayd dowladda etoobiya oo ciidamo ka joogay ee, koonfur galbeed si sharci ah ayayna ku joogeen ee, waxaan sharci ahayna adduunyada kama shaqaynayso reer bakool ra'yigooda xor u maaha dadka wax falanqeeya way og yihiin dadkaasu inaysan kulligood etoobiya jaceylka ahayne ee markaas mushkilad ayaga haysata ku qasbaysay inay muujiyaan oo yidhaahdaan haddaad naga tagtaan meeshan waa nalagu dhammaynayaa dowlad federaal oo meesha joogta ciidamo u joogta male yaana difaacaya weeye sidaa awgeed ee haddii la- haddii eh, da- ra'yigooda aysan xor ahayna la yidhi na tusa wixii inay aqalu darar ay ay- ay- yani dararka kan ugu ay- ay- ay qaataan oo kan ugu yar dilema ayay galeen dilemaha marka waxaa u fududaaday inay yidhaahdaan joogitaanka ciidamadan etoobiya halkan daruuri bay noo tahay nolosheena eh, nolosha caruurteena ay ku xiran tahay ilaa alternative kale la helo marka reer bakool laguma qiyaasayo miisaan ah inay ayagu etoobiya iska raaceen ama etoobiya raac yihiin ma jirto qof soomaali ah oo dhulkiisa etoobiya siinayo ma jiro marka waxaa ku ku kaliftay duruuf jirtay oo noloshoodii ay u baqeen ra'yigoodana xor uma hayn waa in sidaas loo qaataa marka laba darar mid dooro hadday noqotay tan naftooda ay badbaadsanayeen waana erey oo dadka hadda xoolo ma ay bixinin waa hadal meel dad liime saasaan nahay hadda ay ku badbaadaan waa arrin daruuri ah oo laga maarmaan ah xildhibaan ibraahim isaaqiirow sababta ugu weyn xiisada inay heerkan gaarto maxay tahay waa caddahay taas qof kastoo soomaaliyeedna waa ogyahay caalamkan waa ogyahay cid ay daah ka saaran tahay ma jirto waxaa sabab u ah sababta ugu weyn ah faragelinta etoobiya oo ay fulinayaan damiir laawayaal diir soomaaliyeed leh oo xukun doon ah u malaynaya in si shadar- sharci darro ah ku haysan karaan oo etoobiya ku hayn karto muxuu ahaa inay maamulaan een, dadka soomaaliyeed si sharci darro ah iyagoo fulinaya dan ajnabi xildhibaan ibraahim isaaqiirow waan kusoo laabanaynaa xildhibaan idris xiisada maxaa heerkan gaarsiiyey waxaa sabab ahaa ee, runtii dowladda oo hadalka ka soo baxay uu ahaa inay etoobiya waddanka ay ka baxdo etoobiyana waa dowladda ayadaa keentay waxaa fiican in maxaa lahay waddankii gacanta aa ku haysid ma haysid somaliland puntland waxay leedahay anaga dowladda xiriirkan u jarnay ee, maamul goboleedii xaaladooda waa ka warqabtaa haddana in dadweynihii oo aan siyaasad ku jirin shacabkii in argagax lagu sameeyo ay qax bilaabaan waddanka wuxuu kusii socdaa ee, runtii meel aan fiicnayn Ee, waxaa kasii fiicnayd in bulshada loo tago oo banaanbaxa sameeyey maam- maamulkii degmada iyo gobolkii aa ku jiray dadweynihii aa ku jiray markaan dadkaas runtii dhibaatooyinka haystana lasoo derso laakiin dadkii aan runtii banaan baxay oo loo arkay cadow soomaaliyeed arrintaas waxa waaye ma fiicna Waxa waa dad arkay dhibaato hore ku dhacday ee la qaxeen ilmahooda ku dhammaadeen maxaa la dhahay waddadii weyneed oo ceel berde ilaa xudur waa dhowr iyo sagaashan kilomitr ay lugaayeen ayadoo xilli jiilaal lagu jiray dad badanaa ku dhintay jidkii oon daraaddeed ay u dhinteen haddana in lagu dhawaaqo in etoobiya ay baxdo waxaa kaga sii fiicneed adoona waxba qorshe kuu diyaarsaneen markaan dhibaatooyinkaas waxaa waaye in dadweynaha loo tago waaye dadkii banaan baxay sababtay u banaan baxeen ulojeedadooda lasoo weydiiyo brofesor cabdishakuur ayaan siinaya markana xiisada taagan waxaa soo cusboonaysiiyey xajmi aan lahayn ayaa loo yeelay xiisada waxaa eh, xajmiga u yeelay eh, markii dowladdan federaalka ah ay aragtay dalka inuu halis ku jiro oo etoobiya rabto qeyb inay ka goosato iyadoo u maraysa dowlad goboleedkan eh, iyo sheekh somalilan eh, inuu dhul iska bixiyey taasna wax sharciga adduunyada meelay uga qoran tahay male laba dowladood oo sovereignty leh labada dowladoodba ka wadahday hadda wixii heshiis ah ay gaarayaan heshiisyo horena waa loo saxeexay qaramada midoobay meel waliba african union igaad laakiin etoobiya kasbay u yeeshay way ogeyd inaysan sax ku ahayn duruuf kasta ha ku kalifto eh, siyaasadda etoobiya ninka jooga oo dalka dadka gudaha etoobiya oo dagaashan amxaaradii iyo tigreegii iyo dalkii oo dhan burbur iyo dagaal xun ka tagan inuu ku mideeyo isagoo dhahaya waxaan rabaa inaad bad aad heshaan oo- oo- taa u sameeyo arrinta marka waxaa soo kiciyey dowladda federaalka dalka iyadaa hadda maamusha waa lasoo doortay waxaa weeye iyadaa loogu dambeynaa heshiisyadii da- siday u aragto dalka inay difaacdo ayadaa laga rabaa meel kasta ha marto hadday heshiisyo turkiga ay la samaysatay si ay difaaca dalka ay ay- etoobiya uga dhacsato xaqay u leeyihiin haddii masaaridu ay la heshiiso oo ay- ay- ay awood ay ka heshana xaq bay u leeyihiin maxaa jira mar haddii etoobiyaankii dhowr jeera wadahadal lala galay laba jeer turkiga waxay soo istaageen ku qabsi ku qadi maysid xalliya idinkuna leeyihiin yani waa addoonsi sidaas awgeed qasab waxay ku noqotay dowladdu inay iyaduna inay meel kale arrinta u rarto oo halis bal haddii annaga un halis nala gelinayo dadka dhan halis ha galaano baarlamaanka maxaa la gudboon baarlamaanka waa hay-ad lasoo doortay ee si kastaba ha ku yimaado oo dhaartay inay dastuurkaas ilaalinayaan oo ay dowladda la xisaabtamayaan qof kasta oo baarlamentarian ah ama xubin baarlamaan oo dadka soomaalida matala baarlamaanka gudihiisa ayuu ku sheegi karaa doodaha baarlamaanka oo wuxuu la xisaabtami karaa dowladda federaalka ah wuxuu dhihi karaa heshiisyadii aad gasheen keena oo aan aan aan baarlamaanka akhriyo ama aan diidno ama ha loo codeeyo ama baarlamaanka dhexdiisa ku raacdo laakiin waxaa dhacday xoogaa in xildhibaano koonfur galbeed ka soo jeeda oo ay ay u arkeen ayagoo badankooduna ay mucaarad ku ahaayeen dowladda sidaas awgeed sida sharciga uu qabo waxaa la gudbooneed xildhibaanka inuu ka sugo baarlamanka oo systemka barlamentarianka uu maro oo dowladda halkaas kula xisaabtamo masar maxaad heshiis ula gasheen halkaas ka diido ama mooshin ka keeno halkaasi u ahayd laakiin inta banaan lasoo istaago la yiraahdo etoobiya raacsanahay ninkaas dowladda maamulka ama mucaaradeen dalka dhan oo mucaaraday dastuurkii dhan oo mucaaraday mabaadi'da dastuurka ugu horreysa waxaa weeye qof kasta soomaaliya waxaa ka go- soomaali ah sovernityga dalka inuu ilaaliyo qaranimadiisa lama taabtaan waaye wixii kale aan ka wada hadalno laakiin ninkii lagu aaminay xildhibaanka ahaa intuu meel soo istaago isagoo mucaarada oo dana shakhsi a ka raadinaya sidaan kuu sheegay inuu yiraahdo sidaas arrin laga fiican yahay waay waana arrin aan fiicnayn marka sharciga loo eego xildhibaan ibraahim isaaq yarow yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka dowlad muwaadin kastoo soomaaliyeed xil baa ka saaran ilaalinta danta qaranka khaasatan waxaa u xil saaran dowladda federaalka soomaaliyeed ayaa mas-uul ka ah ilaalinta eh, siyaadada iyo muxuu ahaa xuduud bar- bad iyo beri danta qaranka dhammaan iyadaa ka mas-uula muwaadiniintuna xil baa ka saaran waana inay isgarabsadaan oo dowladdana garab ku siiyaan waajibaadka dowladda federaalka saaran waxa waaye inay dadka soomaaliyeed jihayso oo muxuu ahaa dalka lagu hogaamiyo sharciga nidaamka iyo kala dambaynta muxuu ahaa dastuurka faritaanadiisa la fuliyo shacabkana loo damaanad qaado muxuu ahaa en, ah, amnigooda iyo in dowladda federaalka soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay kana damqanayso una taagan tahay lana bilaabo waajibaadkaas fulintooda la bilaabo haye idris yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka Eh, runtii dowladda annaga waxaan ku eedeynaynaa dhinac ayay u janjartaa waxaa waaye eh, hadda waxaa la socotaa deegaanadan baabuurkii xamar ka baxa gaalkacay u tagaa Eh, runtii dowladda dhinacaan culeysay saartay ciidamadooda xataa maxaa la deegaanadaas ku badanay siisay maxaa la wareeg koowaad wareegi labaad waxaa waaye dagaalaha ka socda laakiin wadooyinkan koonfurta waa wada xiran yihiin afgooy haddaa dhaaftid waxa waaye runtii eh, qof oo mas-uul ah ama siyaasi xataa ma tegi kara meeshii deegaanadaas waa waa waa runtii ciidan ahaan waxa waaye eh, wixii loo baahnaa kaaniyaad ah ma la siinin Eh, a- askartii saas oo kale dhiirigelin kuma haystaan Eh, haba yaraatee ciidankii meesha jooga hadduusan haysanin hub uu ku difaacayo deegaankii laakiin dhinac kale maxaa la arkaysid wixii hub ahaa oo dowladda ay haysay dhinacaas loo janjaaray marka had- dadkaas oo maxaa la dhahay go-doon ku jiro baydhabo hadda waxaa waaye eh, eh, five kilometer banaanka ma tegi kartid sababtoo waxaa waaye ciidanka joogay xataa ma haystaan eh, wixii loogu talagalay marka dhibaatooyinkaas ayagoo ay jiraan oo adigana aad gacan bidixaysay oo deegaanadan kale aad qorshihii iyo barnaamijkii aad leedahay oo difaaci aad gelisay waxa waaye eh, arrimahaasaa keenayo dadka haddaysan haysanin dowlad runtii amnigeeda damaano qaadayso waxaa waaye danahooda inay ka tashadaan ay muujiyaan banaanbaxyo ay ku muujiyaan waa arrin aada u muhiimsan waayo xildhibaan idris waad mahadsan tahay brofesor cabdishakuur yaa mas-uul ka ah ilaalinta danta qaranka mar haddii s- federaalkii aan si sax ah soomaalidii loogu heshiinin oo loo dhifaan garaynin oo loo qeexin dowlad goboleed kasta wuxuu isu qaatay inuu dalgaaraa yahay dastuurkana waxaa ku qoran dowlad goboleedka iyo dowladda dhexe waa inay isla shaqeeyaan waajib waaye dowlad goboleed inta meel soo istaaga dhahay lama shaqaynayo dowladda federaalka ah wuxuu ku tuntay qodobadii dastuurka ku qornaa ma fahmayaan Eh, arag hadda nin waliba gaar buu eh, eh, marka warlords ayaa soo baxay akhiiran yani dowladda federaalka lama shaqeeyaan dowladda federaalkale wadahadal waxyaabaha ay rabeen si ulama hadlayaan markii loo yimaadana waxaa la leeyahay wasiir laba wasaaradood hadday isla shaqeynayaan federaal iyo mid dowlad goboleeda waxaan kala noqonay mandatekii dowladda federaalka wasaaraddaas waxaasoo dhan waa kalaan faariq waaye dastuurina ma aha sharcina ma aha dowlad goboleedyadana dowladda federaalka ayadaa dalkan iskale difaacaysa dhowrka shay on federaalka ah oo dowladda dhexe dowladda federaalka ay leedahay wey gaashaandhigga iyo difaaca cirka iyo dhulka iyo badda dalkan dowladda federaalka u xilsaaran wixii tabara waa la dadaalay way dadaalaysay waa laga soo kabanayay waa arkaysay dayuuradaa la keenay waxbaa la raadiyey hubkii baa la qaday cunuqabateen baa saarnayd lacag male miisaaniyad badan male canshuur ha la kordhiyo orodka canshuurtii haddii la kordhiyo way qaylinayaan waxay rabaan inaanan waxba la qaban haddii etoobiya dal kale heshiis lala soo galo oo haddii difaac musharka maadaama dowlad goboleedyada ay diidan yihiin dowladda dhexe ay ku difaacaysaa xuduudihii waa inay raadisaa badiil kale bedelkii kale heshiisyada ay soo gasho waa kan haddana la hortaag lais hortaagayo waxaan aslanba etoobiya waxay damacday dagaal inay xoog wax ku qaadato haddii loola hadlay dowladda federaalk ula hadlay ula hadashay si sharci ah oo la yidhi badda sharci kusoo doonta sida adduunyaduba ay tahay shuruucda lagu kala ganacsado way diidan yihiin taas micnaheed waxaa waaye marka raggu abow abow wax loogama qaato ninkii ku yidhaahdo iska kay celi yani waa ku tuugayaa maya waa ku dilayaa maya sidaas awgeed waxaa lagu talagalay intii in lamida dowladda federaalkana somaliland ciidamo kama joogo dhulkiina wuxuu ku yaallaa somaliland dowlad goboleeda waa arkay kale access badan looma laha dowladdu waxay ku qasbanaatay marka federaalka ah inay dalkii difaacdo qaab kasta ay ku difaacdoba heshiisay soo gashay heshiisyadaas waxay waxaa weeye waa intii laga rabay wey maanta baarlamankaas aan diskas garayo heshiisyada sida loo loo fulinayo waxay yihiin dalka wuxuu u baahan yahay dad aqoon u leh in dalkan ay baarlamaan u noqdaan xildhibaan u noqdaan dad fahmaya shuruucda dad ixtiraamaya sharciga la degsaday oo ah salaadan tukana sharcigana ma ixtiraamayo wax isqabanaya maaha ballan baan gelayaa ma fulinayo muslim baan ahay wax isqabanaya maaha dadkan soomaaliya dad muslimiina waaye hadday dal rabaan dalkaana wada deeqee waa inay dastuurkaas waxa ku qoran iyo shuruucda dalka aan u degsano inay raacaan maalmo waliba shuruucay ansixiyaan sharci kasta waa lasoo ansixiyey
xildhibaan ibraahim isaaq yarow xiisadan siyaasadeed ee haatan kacsan sidee lagu damin karaa dowladda federaalka laga rabaa doorkeeda inay qaadato hogaamineed doorkeeda hogaamineed inay qaadato ay damaanad qaaddo muxuuaha amniga dadweynaha meel kastoo joogaan u sheegto muxuuaha ajnabi inuusan muxuu ahaa ka mas-uul ahayn oo dalka soomaaliyeed dowladda soomaaliyeed ay mas-uul ka tahay ajaanibta joogtana muxuua ogolaashaha iyo sharci dowladeed ay ku joogaan iyo iyo muxuu wixii xiriir labageysood ku joogan xiriir labageysood labada dal ku joogaan wixii amisom iyo mid caalamiya ku joogan mid caalamiya ku joogaan haddana midka caalamiga ah iyo midka bilateraalka ayaa wixii baxayana ku baxayaan wixii joogayana ku joogayaan taas dowladda federaalka inay caddayso dadkana u damaanad qaado la hadasho mas-uuliyaddeeda qaadato ayaa laga rabaa anagana muwaadiniinta soomaaliyeed haddaan nahay garab baan u nahay waa garab taagannahay qarannimadeena inaan ilaashanno oo muxuu ahaa dowladdana wixii sharciga qabo aan ku garab siinno dal kasta oo loo arko oo danta qaranka ku jirto madax bannaanideennii ilaalinaya oo muxuu ahaa nagu xadgudbi karin heshiis waa la geli karnaa dowladda federaalka iyadaa ka mas-uule cidda heshiis lala gelaayo iyo cidda aan heshiis lala gelaynin cidda danta qaranka nagala shaqaynayso ciiddii u socoto inay dhul naga boobto dana iyada u khaasa wadato oo cadow soomaaliyed iyada ka mas-uula inay ilaaliso kamana yeelayno in muxuha cadowgeena ay nagu dul hayso kamana hor istaagi karno in cid kasta oo na kaalmaynaysa duruufta aan ku jirno waxaan uga baahna nagu kaalmaynaysana inay heshiis la gasho kama hor istaagayno sharcigaan u ogol waa mahadsantaha xildhibaan ibraahim isaaq yarow xildhibaan idris sidee xiisadan taagan lagu damin karaa waxaa lagu dejin karaa in runtii laysu yimaado waay dalka maxaa laleeyahay madaxweynuu leeyahay maamul goboleedyada awal waa shiri jireen hadda shirarkii waa baaqdeen si ummaddan loo badbaadiyo maxaa laleeyahay qorshe cusub in la keeno waay laakiin qofkii banaanbaxay ama qofkii taageeray haddaad taarget aa saartid waxa waaye dhibaataa ka imaanayso meesha waxaa la rabaa xal in la gaaro waxay u taallaa xukuumadday u taallaa xukuumaddana maxaa la dhahay cadaalad inay dadka u wada sinaadaan waay waxa waaye eh, waa la socotaan eh, maxaa la dhahay maamul goboleedyada qaarkood dowladda xataa kama arqaa- kama amar qaataan sida puntland oo kale somalilan iska wada daaba markaan eh, koonfur galbeed waxa waye madaxdeeda iyo maxaa la dhahay mas-uuliinteeda ayaa mas-uul ka ah hadda koonfur galbeed waxaa laga rabaa inay maxaa la dhahay difaacaan dalkooda iyo dadkooda dadka mudaaharaadane runtii waxay muujiyeen eh, arinta dhibaatooyinka ku dhacday daraaddeed marka in la garab istaago waayo maamulka uu garab istaago waayo uuna difaaco waayo marka dowladda dhex waxaa laga rabaa maxaa la dhahay inay ka qayb qaadato sidii dadkan iyo dalkan iyo lasu furi lahaa oo deegaanadan ay u noqon lahayn deegaano xor ah laakiin haddaad dhinac u janjeertid waxa waaye aad arkaysid maxaa la dhahay maalin walbaba dalacaad dhacayso oo goboladaas dhexe iyo hirshabeelle iyo laba maamul goboleed ee loo badan yahay soomaali inteeda kale la hilmaamay ciidamada koonfur galbeed in la dhiirigeliy waayo dallacsiin la sii waayo waxa aa xagga siinaysid oo hub ah inaad inta geysid waayo madaxweynihii wadanka waxaa laga rabaa inuu dadka u wada sinaado laakiin haddii dhinac uu u janjeero waxa waaye dhibaatooyin ay imaan brofesor cabdishakuur sidee lagu damin karaa xiisadan siyaasadeed ee ka dhalatay joogitaanka ciidamada ethoobiya ethoobiya arrinteeda way xalismaysaa ethoobiya dhexdeeda ayaa burbursan ethoobiya waxaanoo dhan waa dhoolatus oy rabto in eh, arrimaha gudaheeda ka taagan inay ay ay ku xaliso ethoobiya eritrea dhinac iska saaran oo aynan eh, eh, eh, eh, eh, aysan is arki karin oo dagaal ka dhexeeyo ethoobiya eh, Oro- eh, tigreegi baa eh, la xasuuqay baa ololahoodii socda ethoobiya amxaaradii fano ayaa meel walba soo istaagtay oroomada badankeedii kuma raacsana ninkan ra-isul wasaaraha waxani kuwani unbaa aamusan soomaalida mooye mooye iyaguna laakiin akhiiran haddii la isfara saaro eh, arrintu way isbedelaysaa way og tahay etoobiya arrintaas sidaas awgeed waxaan rajaynaynaa shirka soo socda oo turkiga lagu ballansan yahay inay etoobiya wax badan ay indhaheedii mar haddii meesha ay masaari soo gashay shatranjiga dhinac bay ay u guurtay iyaduna dhinac dhinac kale loola guuray etoobiya waa inay raacdaa heshiisyada lasoo saxeexay heshiiska qaramada midoobay cid ay xoog ku ku qabsan karta male etoobiya dadka soomaaliyeed waa iska dhicin karaan heshiisyadii african unionka heshiisyadii igaad heshiisyo badan oo aan ku wada jirno iyo daras wanaagga ha dhoorto waxay rabto si si sharci ah dekedaha annaga waa waa dekedaheena waa waa waa waa waa rabnaa in la maalgashado wax si toos ah u maalgashato xuquuqda waxaas ku yeelanaya in ha qaadato hadday taa diidan tahay eh, ma filayo in arrintaa arrinta ku saabsan ciidamadeedu haddii mar haddii ay cadow noqotay oo etoobiya ma joogi karto dalka sharcina kuma joogi karto sharci darrana kuma joogi karto haddii sharci darro noqoto dadka soomaalida iska difaacayaan sharcina haddaan aanan aynan isku ficinayn oon daras wanaag aysan rabin sharciga de may da- eh, heshiisba kuma nihi sharciga iyagaa jebiyey marka etoobiya howlgalka soo socda hadday rabto in ay soomaalidu waxbama diidana tan kale eh, hadday eh, ku timaado si sharci ah wax waa la- waa soomaalida wax waa la wada qabsanayaa waa la wada qabsanayaa tan kalena waxaan rajo ka qabnaa inay arrintan xal ka timaado eh, dadaalkan turkiga ee soo socda ee shirka soo socda in si markaan dhaba maxaa jira awal iyada fakfakanaysa hadda waa loo fakfakanayaa taa darteed waa inay maskaxdeeda bedeshaa waa ilaa waxay geli doontaa lugaha waxay la geli doontaa meelaysan kasoo waabsanayn gabagabada barnaamijka ayaan maraynaa ugu dambeyntii dhammaantiin hal su-aal ayaan idin weydiinayaa si midnimada iyo qarannimada dalka soomaaliya loo ilaaliyo xalka muxuu ku jiraa xildhibaan ibraahim isaaqiir waan ku hormaro bismi llahi raxmaan raxiim ilaahay towfiiqda hanu waafajiyo xalka ilaahay ah ayaa allah subxaanahu wa tacaala hanoo eh, xalka hana waafajiyo oo hanoo dedejiyo biidn illahi kariim ilahan tuugaynaa dad muslimiina baan nahay midda labaad waxaa waaye soomaalida waxaa laga rabaa inay u midowdo danta qaranka wixii kala aragti duwanaasho jirana laga wada hadlo iyada oo aan loo danaynayn waddamo shisheeye oo qaarkood een la og yahay heerka ay gaarsiisan tahay cadaawadda ay u hayaan dalka iyo dadka soomaaliyeed marka waxaan u baahan nahay inaan anagu gacanta isqabsanno cadowgeennana aan garanno siduu uu yahay aanu la tacaalno ehelkeennana aan garanno siduu yahay aanu la tacaalno aan ogaanana inaan nahay dal madax bannaan wixii naga dhexeeyo anaga dhexdeena waaye waana ka wada hadli karnaa laakiin faragelinta shisheeyaha yaan loo jilacsanaanin haye xildhibaan idriis xalka muxuu ku jiraa xalka shirweyne kale in la isugu yimaado waay oo ay kasoo qayb galaan maxaa la dhahay maamulada hadda dhahay aniga xiriirka waa u jarnay madaxdii maxaa la dhahay ee ku- maamulada kulli inay isugu wada yimaadaan marka waxaa loo baahan yahay in laga wada tashado difaaca dalka annaga runtii wadankeena dowlado shisheeye maxaa la dhahay aa hadda joogo oo amniga wadanka hayo markaan haddii aad maamul keligiisa aad dhahdid maxaa la dhahay ciidankii joogay oo maamul goboleedkaas ha ka baxeen kuwii kalena ay wadanka dhinac ka joogaan oo aad arkaysid xamar hadda waxaa jooga waxaa waaye ciidamo amisomaa joogo ugandesaa joogo burundesaa joogo oo runtii goboladan meelahan dhan waa jiraan markaan qorshe inay dowladda sameyso waaye oo wada jir ah oo ciidamadan amison looga maarmaayo waxaa la rabay in ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed hadda uu la wareegay ahayd haddana in qorshe lagu daro ciidamo kale haddana lasoo codsado waa isla sidii waay wadankii xaaladiisii meesha uu kusii socdo waxaa waaye runtii maanta uu joogo waa arrin lala yaabo waay marka waxaa la rabaa maskax shaqayso in laisu keeno dadka barnaamij markaad samaynaysid waxaa fiican maxaa la ka hor inaad qorshihiis aad samaysid laakiin barnaamij aadan samaynin haddaad ku dhawaaqdid dhibkeeday leedahay waatan hadda qaxa uu ka bilowday gobolada bakool iyo degmada maxaa la guud ahaan bakool waa mahadsantahay xildhibaan idriis brofesor cabdishakuur xalka muxuu ku jiraa xalka wuxuu ku jiraa dalka sharcigiisa inuu in laga shaqaysiiyo rule of law waxaana kala saari kara dadka bani aadanka insaanka xarig uun baa eh, eh, sharci ah baa lagu xirayaa dalka haddii shuruuc ay ka jiri lahayd dembiyada la galo in si fudud looga fakado qofka hadduu tumkiisu weyn yahay qabiil laandheere ah ka dhashay ee iska fakanaayo dembiye waaweyn laga fakanayo hadduu jiro un sharci shaqaynayo accountability isla xisaabtan min madaxda ugu sarreysa ilaa kan ugu ugu hooseeya dowladda ruwanda oo burburkeeda naga dambeeyey maanta waa model africa markaan weydiinay oon u tagnay waxay yidhaahdeen accountability baan ku kala badbaadnay isla xisaabtan sagiiran wa kabiiran qof dembi kala gal- gal- galni dembigaad gashid waxaad u aadaysaa eedeedii waana iska difaacdaa Ah, marka dalkan wuxuu u baahan yahay in shuruucdeesii iyo awoodihii booliiska iyo maxkamadihii la sameeyo waxaa ugu sii daran maxkamadii dastuuriga ahayd hadda waxaan maxkamad dastuuriga la geyn lahaa kiiskan male oo haddii la isqabto hataa doorashooyinkii dhowaa doorashooyinka aan soo marnay oo dhan cid kala saari karta oo aan ahayn beeshaan halka fadhida xalananoo fadhida mooye maxkamad annaga aan leenahay oo juuri leh dad xeer beegti ahoo gooynayo ayagoo shuruucdaas fiirinaya adaa khaldan siyaasigaas kursigaas adigu ma lihid ah ma jiro jantar rogan iyo bob siyaasi ku yimid waaye marka dalkan haddii la rabo inuu badbaado waa in shuruucdiisa hay-adihii fulin lahaa la xoojiyo sharcigana la fuliyo ka sharcigaas markaan la fuliyo qof juuq dhihi kara male qof waliba wuxuu isaga xaq u lahaa unbaa aadaya ninkii kalena qoort in waa ogyahay in ay qoortiis uu dembi ku jiro marka dalka badbaadadiisa sharciga aan aan aan aan, aan awood u yeelno ayay ku jirtaa saasaan ku kala bixi karnaa intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka faaqidaada toddobaadka jimcaha waxaa igala qayb galay xildhibaan ibraahim isaaq yarow iyo xildhibaan idriis cabdi dhakhtar oo ka mid ahaa baarlamaankii tobanaad ee federaalk soomaaliya iyo brofesor cabdishakuur sheekh xasan fiqi oo isaguna ka mid ah aqoon-yahanada soomaaliyeed ee falanqeeya arrimaha siyaasadda tan iyo barnaamijkan lamida inta aan ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo